إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenii raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku sii siqaya magaalada muuqakore ee gobolka hiiraan iyagoo la wareegay deegaano hor leh ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe maleeshiya hubaysan oo gacansaar la leh dowladda federaalk ayaa dil iyo dhaawac ka geystay degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada booliska maamulka la baxay somalilan ayaa laba ruux oo shacab ay ku dilay deegaan hoostaga degmada gibiley ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya dagaal ayaa ka qarxay gobolka tigre oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka taagneyd xiise dagaal intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan waa habeennimo jimcaha sagaalka muxaram sanada kun afar boqol toddobiyo afartanka dhanka kalena ku asteysan saddexda bisha toddobaad sanada laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kusii siqaya magaalada muqokore ee gobolka hiiraan iyagoo la wareegay deegaano hor leh faafaahin qodobka ku saabsanna waxaa halka kasoo jeedinaya wariyahana maxamed daahir
maanta oo khamiis ah waxaa la xaqiijiyey in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay si nabad ah ula wareegeen deegaanada gumare iyo xagare oo hoos yimaada degmada muqokori ee gobolka hiiraan kadib markii ay halkaas isaga carareen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka gumare waxa ay qiyaastii sagaal kilomitir u jirtaa magaalada muqokori halka xagare ay dhacdo meel laba-iyo toban kilomitir u jirta magaalada muqokori oo ah magaalo istaraatiiji ah waxaana joogitaanka mujaahidiinta ee deegaanadaasi ay saameyn ku yeelan kartaa ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqokori kuwaas oo dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay bilaabay in ay gurtaan raashinka iyo rasaasta ku keedsanaa baqarada ku yaala magaalada muqokori iyagoo diyaar u ah mar kasta inay cagta furaan oo ay isaga cararaan halkaasi haddii mujaahidiintu ay usoo jihaystaan dadka ku nool deegaanadaasi ayaa xaqiijiyay in wax iska hor imaad ah uusan dhicin xaaladuna ay tahay mid xasiloon mujaahidiintana lagu arkayo waddo kasta gudaha iyo bannaanka deegaanada gacantooda ku soo dhacay waxaa la rumaysan yahay in ciidamadii hore ee halkaasi jooga ay si deg deg ah u gaareen magaalada muqokori ee gobolka hiiraan waxaana xalay ilaa iyo shalay gelinkii dambe halkaa ka jiray cabsi xooggan iyadoo niyad jab iyo qorshe la-aan dhanka difaaca ah laga dareemayay askarta dowladda federaalka ee halkaa ka firxaday la wareegidda deegaanadan ee mujaahidiinta ayaa kusoo beegmaysa xilli gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dagaallo joogto ah iyo isbedelo dhanka xukunka ah taasoo saameyn xoog leh ku yeelatay saraakiisha iyo taliyaasha horkacaya ciidamada dowladda federaalka oo badankooda ka baxay magaalada muqokore iyagoo sadhigtay magaalooyinka jalalaqsi iyo buluburta ee gobolka hiiraan si kastaba ha ahaatee labadan deegaan ee gacanta mujaahidiinta ku soo dhacay waxa ay ku biirayaan deegaano kale oo u dhow magaalada muqokori oo ah magaalo muhiim ah waxaana hadda la isweydiinayaa bartilmaameedka xiga ee mujaahidiinta kuwaas oo u muuqda in ay ka go-an tahay gaaritaankooda magaalada muqokori ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe faafaahinta warkanna waxaa la diyaara wariyahena axmed cabdulaahi maalinkii shalay waxaa degmada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa waxaa galay gaari ka baxay magaalada muqdisho islamarkaana kusii jeeday gobolka galgaduud inta la xaqiijiyey afar ruux ayaa ku dhimatay shilkan ka dhacay degmada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo uu ku jiro daraawalkii gaariga shilalka faraha badan ee gawaarida ayaa sababa in gawaarida meelo aanan munaasab ahayn ay daraawalladu si xawaare leh ku maraan islamarkaana ay xijin waayaan isteersada gaariga taasina waa mas-uuliyad darro ay mararka qaar galaan daraawallada culimada iyo waxgaradka ayaa marar badan ku baaqa inay ammaanada ilaaliyaan daraawallada mas-uulna ka yihiin rakaabka saaran gaariga maleeshiya hubaysan oo gacansaar la leh dowladda federaalka ayaa dil iyo dhaawac ka geystay degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose faafaahinta warkanna waxaa halka kasoo jeedinaya wariyahena farxaan cali cabdulaahi habeenimadii xalay waxaa degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ka dhacay dil iyo dhaawac ay geysteen maleeshiyo hubaysan oo ku sugan degmadaasi maleeshiyaadkan ayaa rasaas ooda kaga qaaday goob ganacsi oo ku taala degmada waxayna halkaasi ku dileen hal qof shacab ah oo ah haweeney halka ay dhaawaceen tiro kale oo dad ah dhaawacyada dadka ayaa la dhigay isbitaal ku yaalla qoryooley waxaana lala tacaalayaa xaaladooda caafimaad magaaladan ayaa waxaa jooga maleeshiyaad hubaysan oo iska soo horjeeda waxaana dhacday inay marar badan ku wada dagaalamaan halkaasi dhinaca kale ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye ee ku sugan gobolka iyo goobaha kale ee ay ka joogaan dalka ayaa waxay ka geystaan tacadiyo ka dhan ah shacabka degmada qoryooley oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa bulshada ku dhaqan ka dayrinayaan xaaladda amni darro waxayna hadda wajahayaan caqabado culus oo dhinaca ganacsiga iyo amniga ah oo uga imaanaysa maamulka ka jira halkaasi ciidamada booliiska maamulka la baxay somalilan ayaa laba ruux oo shacab ah ku dilay deegaan hoostaga degmada gabiley ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya faafahinta warkanna waxaa soo jeedinaya wariyahena mubaarak cumar saacadii la soo dhaafay waxaa deegaanka gabar oo hoostaga degmada gabiley ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ka dhacay iska horimaad dhexmaray ciidanka booliiska maamulka la baxay somalilan dadka deegaanka iska horimaadkan ayaa yimid kadib markay dadka deegaanku diideen shirkad rabta inay macdan ka qotaan halkaasi kadibna waxay ciidanka booliiska maamulka la baxay somalilan dileen laba qof oo shacab ah oo ka mid ah dadkii kasoo horjeestay arrintan qaar ka mid ah ehelada dadkii ay dileen ciidanka booliiska maamulka la baxay somalilan ee warbaahinta la hadlay waxayna ka warbixin dilalka loo geystay labadani qof meydkii horaa noo yaalla dhaawac ayagii iminka la sidayna waa kaa iminku go'ay waa nala laayey haddii nalagu laayeyna beeraha yagii baa nalagu laayay ilaa dawladdii muuse biixi baan waar naga qabta oo toban jeerna la khiyaameeyey oy kala dusayaan tana laysay waa dawladda waxaana dilay maxaa la dhahay booliska waxaanu leenahay alla ogaado inaan anag sidaa ku tagaynin oonu ku maranayno haddaanu dumar nahay haddaanu inamo yaryar nahay haddaynu agoomihii yaryaray soo kici timay way ku maranayaanninka annaga dhibta ugu badanna soo gaadhsiiye waa booq shalay markuu mucaaradkaa wuxuu ku mucaaradayey inuu xukuumadda hadda talada haysa ee waddani ay ka qaban doonto tallaabo sharciga waafaqsan maclintaa la qodanayo iminkana wuxuu yidhi maclintu waxay haysataa warqado sharciga waafaqsan wuxuu soo bandhigay warqado aan meel aan haysan buu soo bandhigay badhasaabka gobolka gabilaa arrinkaa isagaa shirkadda la socda sheer buu ku leeyahay badheedh cad buu u soo raacay si kastaba haatee dilkan ayaa imaanaya xilli maamulka la baxay somalilan uu doonaya in maclinta dhulkaasi u gacan geliyo shirkad shisheeye taasi oo keentay in shacabka iska diidaan ayna iska difaacaan maamulka la baxay somalilan mahadsanid dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan dagaal ayaa ka qarxay gobolka tigra oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka taagneyd xiise dagaal faafahinta warkan iyo cabdiqaalig macali cabdiweli dagaaladan oo u dhexeeya jabhadda ka gooday t b l f oo la rumaysan yahay inay taageero ka helayso dowladda itoobiya iyo kooxda t b l f ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka tigree ee waqooyiga itoobiya dagaalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xadka ay wadaagaan canfarta iyo tigreega waxaana uu dagaalku yimid kadib markii jabhada ka gooday t b l f isku dayeen in ay soo aadaan dhanka gobolka tigreega kooxda t b l f oo ka war heshay dhaqdhaqaaqa jabhadda ayaa waxa ay dagaal kala hortagtay xubnahan horey uga tirsanaa ilaa iyo haddana lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi haddaba dhagaystayaal wararkii kasoo kordha dagaalkani waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena iyo barnaamijteena dambe insha allah kaasina wuxuu ahaa waryaheena cabdiqaaliq macal cabdiweli dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabanaynaa warkii habeen aad kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhagaysateen qodobo kala duwan